بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaan ka warrami doonaa mid ka mid ah qisooyinkii nebiyada waa qisadii nebi idriis calayhi salaam nebi idriis waxaa ammaanay xaqa subxaana wa tacaala waxaan ku sifeeyey inuu ahaa nebi iyo run sheege nebi idriis waa soo gaadhay nebi aadam muddo dhan saddex boqol iyo siddeetan sannadood sababtoo ah waqtiyadii hore dadka camrigoodu wuu dheeraa waana suurtagal in saddex boqol iyo in ka badanba uu soo gaadhay nebi idriis waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ruuxii ugu horreeyey ee khadka wax ku qora waxaa loo soo diray ubadkii nebi aadam iyo ciddii ay sii dhaleen nebi idriis waxauu ahaa ruux firfircoon oo dacwadda ku fiican oo gaadhsiiye qof kasta mar walba iyo meel kasta una diyaar ah eebba subxaana wa tacaala waxuu qur-aanka ku leeyahay ama uu ku tilmaamay nebi idriis inuu sare u qaaday warafacnaahu makaanan caliya makaankiisa iyo bosishankiisana sare ayaa loo qaaday eebba subxaana wa tacaala waxa uu waxyooday in uu u qorayo nebi idriis ajar u dhigma camalka dhammaan ibni aadamkii wakhtigaa noolaa kadib waxauu jeclaystay inuu siyaadsado cibaadada si ajarkiisu u bato hase ahaatee waxaa sare u qaaday malag ka mida malaa'igta kaasoo geeyey samooyinka markuu marayay samada afraad ayuu la kulmay malakul mowdki kadibna naftii baa lagaga qaaday samada afraad sidaa aawadeed baa eebbaha weyn uu leeyahay waxaanu sare u qaadnay makaankiisii nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam markii la dheelmiyey habeenkii alisra walmacraaj waxauu nebi idriis kusii maray samada afraad qoomkii loo diray waxay kusii baaqi ahaayeen waa ku sugnaayeen diintii nebi idriis iyo shiis iyo nebi aadam sababtoo ah shirkigii ugu horreeyey waxaa sameeyey qoomkii nebi nuux waan ka warrami doono insha allahu tacaala intaynu ku kulmi doono qiso tan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu